haddaanu nahay xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaanu saaka halkan usoo fadhiisanay xarunta xisbiga ku taalla magaaladan hargeysa inaanu ka hadalno arrin runtii lagu tilmaami karo masiibo oo ka taagan caasimadda dalka jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa oo sababta masiibo loogu tilmaami kara ay tahay mar haddii caasimadda oo milyan iyo saa-id qof ay ku nool yihiin sidaynu la soconno isla markaana caasimaddii dalka ah oo meel oo indhihii qaranka ah mar haddaynu saaka ognahay in boqolaal ama la odhan karo kumanaan meheradood inay u xidhan yihiin saaka biyo la-aan boqolaal ama kumanaan qoys oo danyarihii inay saaka jirikaan la wareegayaan magaalada hargeysa suuqyadeeda oo runtii aanaan anagu saaka wadani ahaan tamar aanu wax badan kaga qabanno aanaan haynin isla markaana ay aynala haboonaaton bal siday waxu jiraan inaanu ka hadalno isla markaana aanu la qaybsano dadka yaga dhibaatada una muujino dareen inaanu arrintaa aada iyo aad aanu u dareensannahay maadaamana loga bartay mar walba inaanu dadka u gudbino ama la qaybsano had iyo jeer waxa soo waajaha farxad iyo dhibaataba waxaa ogtihiin in maalmahan dambe ay hargeyse ka taagan tahay biyo la-aan baani waxaa ogtihiin magaalada hargeysa oo marka horeba la ciirciiraysay ama aada ula dhibaataysnayd biyo la-aan oo aanay ku filayn biyaha ka yimaada geedebli inay waraabin jireen booyado ay leeyihiin dad shicibah oo runtii dhinacna ay iyaga dee shaqaabuur uga ahayd dhinacna aad runtii odhan karayso caawin iyo gargaar bay u ahayd bulshada jilicsan ee reer somalilan cabashaa ka jirtay dhinaca booyadaha noocay doonta waxay doontaa ku timaadee waxaynu ognahay oo aynu naqaanaa caalamka inay maadaamaaynu inaga lafteenu nahay dal dimuqraadiya oo qaatay inaynu xorriyatal qowlkeena iyo inuu qofku dareenkiisa ku muujin karo shaqa joojin hadal iyo mudaaharaad tilmiya intaba inay booyadahaasi iyagoo ka cabanaya dhinaca cashuurta ay shaqadii joojiyeen dee in la dhegaystay xaqu lahaayeen oo waxay ka cabanayaan la dhegaysto isla markaana xukuumaddu waxay ahayd inay danayso aanay eegin iyaga e ay eegaan bulshadii ay u dhaamin jireen iyo dadkii ay waraabin jireen ee danyarta ahaa iyadoo xaggaa ka eegeysa xukuumaddu waxay ahayd dee inay tanaasulaad badan samayso haddii aanay dabiqi karayn iyadu oynu arkayna inaanay hal booyada inaan xitaa xaafadaha caadiga maaha ay dhiibiyada la geynin oo biyo bilaasho dawladdu ku shubtay geynaya haddaanay dawladdu xitaa taa bixin karin ina awoodi karayn dee waxay ahayd inay inay inay iyaga la tacaasho oo codsigooda ay wax ka fuliso ama ay wada fulisaba iyadoo danta ummadda ka raacaysa xilligii madaxweyne sinaayi uu ku jiray ololihii kulmiye kulmiye waxa kii cambayn program u ahayd oo waxyaabaha uu ahmiyadda siin doono ka mid ahayd inuu biyaha caasimadda oo dee aynu garanay inay halboole yihiin inuu wax badan ka qaban doono oo runtii qof wal oo muwaadin ahoo dabad iyo gudaba jooga ay ay u muuqato runtii arrin fiican bay ahayd in arrintaasoo kale cambayn lagu galaa laakiin marka xukunka la qabto dee in lagaga dhabeeyo arrimaha caynkaasa weeyaan waxaynu la soconaa biyuhu inay yihiin marka oxygeenta aynu neefsano laga laga tago waxa labaad ee soo raaca waa biyaha biyo la-aan horumar ma jirayo dhaqaaluhu kobci maayo dadku shaqo tegi maayo wadanka wax kale oo laga samayn kara haddii dadku biyala yahay ma jiraan shaqaaqooyinka nolosho dhan baa ka xidhan shaqaaqooyinka adduunka ka dhaca dagaalada la rikoorgareeyey adduunka waxa ugu badan dagaalada ay biyuhu sababaan masar iyo etoobiya oon xuduudba lahayn baa webiga niilka isku haysta dhaqankeenii hore inaga soomaalida marka deegta iyo kuwa imikaba degaanada mar kasta oo la isku dilayo waxa weeyaan waxay ka bilaabmaan biyo waxaad arkaysaa inay tahay noloshii halka ugu dambaysa ee lagu dagaalamo inay tahay baad arkaysaa ammaanku ma hagaagayo haddaan biyaha haddaan biyo la helin horumar ma jirayo midka laakiin la yaab kale la isweydiinaya waxa weeye ee dadka reer somaliland la yaaban yihiin annaguna aanu la yaabanahay haddaan nahay xisbiga wadani tamarta xukuumaddeenna waynu ognahay laakiin waxa weeyaan qofku waxa dhibaya ee uu u arka inay ummaddiisa dan u tahay waxa weeyaan hadalkeeda iyo dee loobinkeedii in laga arko priority uma aha ama ahmiyadda koobaad uma aha biyaha caasimaddu dowladdeena iminka jirta xaqiiq weyaan taas de waxaynu ka arki lahayn tiviyada waxaynu ka arki lahayn hadalka dowladdeynu ka arki lahayn wax ay ka mudan yihiin biyuhu oo daba socon lahaa hadday tahay waxbarashada hadday tahay eeriboodhada dekadaha jidadka wax alla waxaa biyaha ka mudan waxaynu aragnaa wax badan oo ololo laga samaynayo iyo kaambayno waxyaabo badan oo iyaga laftoodu dhib badan oo lacag badan u baahan oo aan filaya inaynaan mustaqbalka dhow aynaan qaban karayn ayay dawladdu ololayaal ku jirtaa ma qabo anigu inay jiraan wax ka mudnaan lahaa in biyaha hargeysa dawladdu ay cambaign u gasho sidii loo heli lahaa ilahay idankii dadka lacagha lagu xukumo hana lagaga qaado qasab oo dadka uu xili karaya qasab ha laga qaado shaqaalaha mushaharkooda ha laga jaro hay-adaha inay dawladdu u garaacdo waxa halkaa ka cad oo cid kasta aad dareensan tahay inaanay dawladdeena priority u ahayn biyaha caasimaddu hal qodob baan intaa ku daraya codsi weeyaan aan u jeedinayo booyadaha ragga booyadaha wata iyo dadka booyadaha leh anigoo runtii aada iyo aada uga xun dhibaatada iyaga laftooda gaadhay waxaan ka codsanaynaa haddaanu nahay xisbiga wadani iyagoo u naxariisanaya dadkooda oo u naxaya maadaama ay arkaan xukuumadda dalka haysataa inaanay danaynahayn dadka dan yartaa iyo dadka jilicsan ee caasimadda ku biyahala inay iyagoo ka eegaya danta ummadda inay iyagu sidii markii horeba ay ugu dhabaradeegayeen ay ugu dhabaradeegaan oy dadkooda aadka aad aadka iyo aadka u baahan ay waraabiyaan ayaan ka codsanayna